الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم أذن ثم أقاما فصلى الظهر waxaan ku joognay xadiidkii jaabir rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh khudbadiisii uu markii uu dee waxa weeyaan dawaal gaadhay ama waqtigaa duhur galay un uu khudbeeyo carafa kaba khudbeeyey taas baynu ku soo joognay wuxuu idhi markaa raawiga xadiidka warinayay waa jaabir ibnu cabdillaahiye uma adana markii khudbadu dhammaatay dabadeed ayuu aadaamay cidda aadaamaysaana waa bilaal oo rasuulka ilaahay dee baa amray uu aadaamay bilaal ibnu maaja iyo daarimi iyo bayhaq iyo ibnu jaaruuriya baa laftigooda wuxuu ahaabaa uma adana bilaalun waxaa aadaamay bilaal baa aadaamay uma aqaama aadaankii dabadeedna sunno la sunaysanaya waqtigaa may jirine haddana salaadii buu aqiimay fasallaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tukiyey dadkii adduhra salaadii duhur uma aqaama haddana markii uu duhur kala baxay oo dee gaabnaan oo laba ragcadood ahaa ayuu mu'adinkii ama bilaal aqiimay fasallaa waxa uu tukaday rasuulka ilaahay alcasra salaadii casr buu tukaday walam yusalli ma tukan baynahumaa labadaas salaadood dhexdooda shay-an wax kale muu tukanoo wax sunnaa ma tukan bal markaa kollay suma adanadan waa khudbadii dabadeed unbaa markay khudbadii dhammaatay ayuu aadaankani dhacay xadiidka ta inoogu suganna horta maalintaa rasuulka ilaahay duhur iyo casar uu isu geeyo uu jamciyey marka horena waabuu gaabinayey in la jamcinayo maalinta carafo la joogo iyo carafa waxa weeyaana waa wax lagu ijmaacsan yahay laakiin maxaa sababtiisu tahay cillada jamcintani maxay tahay waa arrin khilaaf weeye oo culimada dawaa'if kaba midii waxay kuba tagaan waxa sababtan jamcigu iyo waa nusq waa maalin camalkan xajka iyo camalkan laba gudanaya ayay qeyb kaba mida tahay oo nusugan lagu jira daraaddeed baa loo jamcinaya haddii taa la yidhaaho safar lama eegayo ruuxani inuu yahay ruux meel shisho ka yimi iyo mid maka ka yimi oo safar kooban oo gaaban soo safray iyo mid carafada iska deganaayo oo beledkiisu ama meesha uu degan yahay carafatay dhammaan waa la wada wadaagsanaya weeyaanoo salaaddii waa la jamcinaya waana jiraan dee culimada qaybo kaba mida oo yidhi cilladu waa safar oo dad safaray ahaayeen waana dadku say dee markaa meesha kollay loo badnaaba safar waana qowlka asxaabu shaaficiya ama shaaficiyada intooda badani ay kaba dhigaan walow iyagaba qowlkaa cid qabta ay kuba jirto haddii markaa la yidhaha waa safar taas macnaheedu waxa weeye dadkii carafa deganaa ama musdalifa yamina iyo inahan ku dhow dhow ama ilaa makaba dee safar kooban oo meeshu masaafatu qasri iyo ma gaadhsnayn intii ay odhan jireen waa lagu gaabinayaa salaada inaanay gaabinayn bay qowlku yahay iyaga qowlkooda laakiin dee sata lama kala qaadin dadkiibu rasuulka ilaahay muu kala saarin waa tukiyey uno bal markaa waxaan leenahay sababtu waa nusug wixii halkaa joogaana salaada way jamcinayaan arrinta kale xadiidka inooguma sugana dee waa aadaan iyo laba iqaamu ku jamciyey musdelifana haddii ala yidhaha saasaan arki doonaa oo ruuxii laba salaadood isu geynayey waxa weeyaan dee taho aadaan baa horta la aadaami markaasaa salaadii hore la tukanta dambena waa la aqiimaya una aadaan labaad oo lagu celiyaa ma jirto oo sida xadiidkan jaabir halkan iyo halka dambeba iyada inooguma sugan wax uu ka dambaysiyo sunnihiina may jirinba wuxuu yihi markaa raawigiyo xadiidku uma rakiba uu fuulay rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay macnaa raaxiladiisii buu fuulay xataa ataa ilaa uu ka yimi almowqifa meeshii la joogsanayay uu kaba yimi cusaan soo maray waadi curana ama dooxaas dhexdiisuu kaba khudbeeyey mucdamu ahlilcilmina waadi curana carafo ka mid maha waa ka baxsan yay yidhaahaan masjidkan weyn ee aada u weyn ee namiro ku yaalaana ama masjid namiro la yidhaah baan ujeedaayo carafaad qeybtiisa hore waxay dhahaan waa waadiga ayay kuba sugantao markaa carafo ka mid maaho wuquuf markaa kuma ansaxayo intiisa hore walow qeybta dambe dee aada buu u weyn yahay ay carafo kaba mid taho ruuxii halkaa iska joogana wuquufkii uu xasilayo haddaba markaa rasuulka ilaahay meeshii un kumuu joogsan inay carafaba haddaan idhaahna curana way ka baxsantahy waadi curana ee way ka baxsantahe may ahayn carafe raaxiladiisii buu fuulay wuxuu u dhaqaaqay xaggii mowqifka markuu salaadii ka baxayba markaa halkii uu joogsanaya waa laynoo tilmaami doonaa wuxuu yihi fajacala wuxuu rasuulka ilaahay yeelay fadna naaqatihi hashiisii alqaswa alqaswa la odhanayay caloosheedii wuxuu yeelay ilaa sakharaati muxaadiyatan ama muxaadiyan ilaa sakharaati mid qaabilaya ku toosan dhagxaanta waaweyn ee bal matalan halkaa mowqifka kuba sugnayd taas qaabilaya ama muxaadi u ah wajacala waanu yeelay xablalmushaati dadkii iyagu lugta ahaa meeshii ay kuba urursanaayeen ee safkooda ama mujtamacooda iyo halka ay kuba urursanaayeen ahaydna bayna yadayhi hortiisa ayuu yeelay wastaqbala alqiblata qibladiina uu jeestay falam yazal kama suulin waaqifan xaaliya isagoo inuu taagan yahay raaxiladii ubaan u fuushanaa kama dhaadhicine xataa harabat ishamsu ilaa ay cadceedi dhacday bal halkana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxyaalo kala duwan oo axaadiid kaliya way inoo soo noqonayaano umuuro aan ahayno bal matalan ama dawaaf ha noqoto sacyi haba noqoto ramyi haba noqoto axaadiid kaloo ku tacalluqsan baa inoo wada dambaysiya abwaabaa inoo dambeeya imika halkan bal rasuulka ilaahay ficilkii uu laba yimi iyo si uu camalkiisa u ahaa ayaa xadiidkan inoogu urursan walow umuura ay inoo dambeeyaan markaa xadiidka ta inoogu sugan waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu labadii salaadood dhameeyey oo ah jamcu taqdiim bay ahayd inuu markiiba isagoon sii fadhiin u dhaqaaqay xaggii mowqifkii taas waa mid isagoo raakibana wuquufkiisu ahaa waxaa kaloo iyada xadiidka inooguba sugan rasuulka ilaahay halkuu joogsaday horta halkii uu joogsaday buurtan ee yar ee carafo bartankeeda ama dhexdeeda kuba taalee jabaluraxma ilaalna waqtiyadoodii waa la odhan jiray ilaal jabaluraxmaba laba yidhaaho taas agteeduu joogsaday dhinaceeduu joogsaday ee isagu muu fuulinoo dee raaxilaa u fuushanaa hashuu fuushanaayo dusha ugamay baxahayn taas waana wuxuu leeyahayna imaamku isagoo xadiidkan dee sharxaya sakharaat ama dhagxaano waaweyn iyo salaxyo muftarishaatin fii asfali jabal raxma goglan buurta jabaluraxmo hoosteeda buurta korkeeda maahay waa hoosteeda halkaasuu rasuulka ilaahay joogsaday xaggan calooshii hashiisa ila sakharaat buu yeelayna macnaa dee kol haddii dhinaceedii joog uu taagan yahay dhagxaanta dhinaciisii taagan yahay xataa hadda kaba hooseeyee badnigii oyaanay kuma toosnaaninbe dee kollay muxaadaadkii waa jiraayo taasu baa maqsuudku yahay bal halkaasuu joogsaday mowqifkii rasuulka ilahi halkaa weeye bal waxaana halkan uu imaamku leeyahay waxyaalaha dadka cawaamta dhexdooda kuba shuhuroobay oo inay aada u ihtimaamaana buurta inay dusha uga baxaan oo ay moodayaanba halkaa wuquufku inaanu ka ansaxayn inay halkaa dusha ugaba baxaan mooye kaasi waa qalad buu leeyahay ee qowlka sawaabkii meel kastoo carafo ka mid oo la joogsadaba say noo dambaysa carafa dhammaanteed waa mowqif horta haddii fadiilo la eegana ee rasuulka ilaahay dusha ugamuu bixin sacuudkoodana wax ku tacalluqsan oo fadiilo ah oo meelaha kale carafo ajsaadeeda ay kaga duwantahay asal ahaan maba jirto asal ahaan laakiin mowqifkii mudnaa waa halkaa dee hoosteeda ee sakharaadka agtooda ee rasuulka ilaahay joogsaday haddii la haddii aanu karahayna ama halkaa imaka dee cidhiidhi badan baa jire meeshii carafee kaba midaba waa joogsanayaa waanu inoo dambeeyaa xadiidkii laakiin fuuritaankeeda wax ku tacalluqay ama wax sunnaa wax fadiilaa inta kale carafo ay dheertay ma jirto maantana waa laysku hawlaa laysku dhiba barhkood waxay u fuulaan baad halkaa isku soo tastaswiirteenba bal taas baa loo fuulaa bal markaa laakiin wax fadiilo ku tacaluqsani ma jirto rasuulka ilaahayna ma joogsan mana fuulin ee hoosteeduu joogsaday wuxuu ihi markaa falam yazal kamasuulun rasuulka ilaahay waaqifan inuu taagan yahay xataa garabat ishamsu ilaa ay cadceeddi dhacday wadahabat ay tagtay asufratu cawlaankii cadceeddu qaliilan waa dahaaban qaliilan waa dee inuu casaankii ma bi'in shafaqi ma suurine sufradii dee marka ugu horreeya cadceeddu dhacda muuqanaysay baa wax yar ama dahaab qaliila ayay suushay xataa gaaba alqursu ilaa qursigiiba hagaag u qarsoomay cadceeddu adigu hagaag u dhacdo macnuu waxa weeye bal xataa qaaba alqursi waan kusoo yar laabi doonaa waxyaalihi ay yidhaaheen bal lafdiga nusqooyinkana san baa wada dhacday e rasuulka ilaahay maalintaas dee markii uu wuquufkii bilaabay ilaa ay cadceeddu kaba dhacaysay horta waa taagnaa qibladu uba jeeday intaas ducadii iyo dikrigii iyo talbiyadii taas buu waday duco gaara oo rasuulka ilaahay laynooga soo naqliyo inoo sugan dee bal waxyaala waa jiri karaan sanadkooda aanu xoog lahayne laakiin duco khaas oo rasuulka ilaahay laynooga soo naqliyo oo aan leenahay ama ha noqoto carafa ama musdelifo inoo dambaysay inuu ku ducaysanayo ama meelihii kale ma jirto dee wixii ma'suura waa ku ducaysan isagaana ruuxa ducadii way u furan tahay himadiisuna sarrayso waxaa hooseeya un yaanu ducadiisiiba kuba koobin laakiin bal horta taas bay ahayd intaasna taasuu ku jiray ilaa ay cadceedu dhacaysay xadiidkuna ee bal wuquufkii waxa weeye kollay ahlucilmiga intooda badanna waxaa waktigiisu yahay duhurka maalintaas carafa waan u soconayaayo ruuxii aan waktigaa soo gaadhin hadduu inta waa beriga ka horreysa habeenkaa ciidda carafo joogsado iyadana xajkii waa nin gaadhay buu noqonayaa laakiin waktiga hadduu waagu baryo isagoon weli carafo marna joogsan iyada sanadaa xajkii waa dhaafay waana ruknigii xajkee weynaaba waana wax laguba ijmaacsan yahay way jiraan bacd alculamaa le qabla markaasee xanaabilada iyo gelinka horena wuquufku waa bilaabmayaayo waa wakti la joogsado bal matalan taas imaam malik oo ila haddii aan habeenkii lala xidhiidhin ama habeenkii aan wax lagaga darin bal aada u adkaynaya taa habeenkiina waa jiraaye bal waxaan leenahay horta waktigu kaasba weeye rasuulka ilaahay si u joogsadayna taas bay ahayd waana ay tahay inuu ruuxu bal jaanibkaa u cinaayoodo waktiga fadliga badan leh ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisaas meel kastaba oo ka yimi uu odhanayo isagoo markaa de waxa weeyaan yubaahi bihim almalaa'ika uu odhanayo induruu ilaa cibaadii atwnii shacfahum gubran uu markhaati gelinaya inuu dembi dhaafay oo waktiga alcashi walow dadka dee maanta umuurahan cidhiidhiga badan ama iyo tacajulka dadka markaa casar gaadhaba dadka hamigooda uu noqdo say u bixi lahaayeen ama uu gaadhi u raadsan lahaa ama meel kaloo waktigii dee ducada iyo taasi uu dadka badankooda dee markaa lagaba jeesto laakiin waxa weeye waktigaa in aada loogu ihtimaamo loo ixtiyaado ruuxana carafo intaa aanay cadceedda ugu dhacdo bal isagoon ka bixinun xuduuddeedii de xuduudda maanta way babdisan tahay bal taas baa iyada inooguba sugan oo rasuulka ilaah ilaa waktigaas ayuu ducaysanayey taagnaa ee waxaana jirta in habeenkii iyo maalintii ninkii maalintii joogsaday wax habeenkii ka midiina adugu cadceeddu ay ugu dhacdo carafa kolley waa siday culimmadu kuba tagaan ma sunna mise waa waajib waa khilaafkood ciddii tidhi waa waajibna dee dem baa waajibaya hadduu cadceedda intaanay dhicin kaba baxo ku yidhi waa sunana dem kama waajibayay noqonaysaa barhkoodna aad bay u adkaya maalikiyadoo kale mawqifkoodu halkan waa adag yahay ee muhimku waxa weeye ruuxu bal waa furso dee aan noqnoqonahayn oo inuu makansan doono aan walorayna inuu bal ixtiyaadoodo bal seen maxaad gaadhay aada raacdiyo waxyaalaha caynkaas iyo aad ka gaadhiyo taasi inaanay jeedin oonay shuqlinon xagga cibaaradan xataa qaaba alqurso bal laqbadii hore falam yazal waaqifan kama suurin inuu taagan yahay xataa garabat ishamsu wadahabat isufratu qaliila xataa qaaba alqurso culimada qaar nusqooyinkii muslimsan baa dhacday qaadiciyaad oo kale waxaabu soo naqliya in laba yidhi malaha halkan sawaabku waxaba weeye xataa bedelkeeda in xiina la yidhaaho oo dee inay xataa garabat shams markii hore loo soo horreysiiyey waa taa aynu soo aragnay marka xataa qaab alqursuna waa macnihii hore un ee bal matalan laba yidhaaho in macnaha sawaabkaaba ah barkood waa sa yidhaaheen un wadahabat sufratu qaliila xataa gaaba lqursi ay xiina gaaba lqursu markii qursigii cadceedu si fiican u qarsoomay ee uu dhacay de ujeedadu kolkol baa qarabat shamsa iyadoo weli darafteed yar muuqato la odhan karaaye waa hagaag uu qarsoomay cadceedii hagaaguma dhacday bacd culamaa waa saasay yidhaaheen lakiin waxa weeyaan waa ixtimaal bal taas waxaa kaloo nawowi leeya waxaa suurtagala in daahirkiisa aan kuma dayno xataa qaaba lqursi aan bayaan ugaba dhigno un xataa qarabat shams oo macnuhu uu yahay un ee si aan loogu qaadan in haddii ladiyadoon hagaag u wada dhicin lagu kaaftoomi karo oo taas ee arrinku ay tahay waxaa maqsuudkii inay cadceedu wada dhacday ayay tahay xataa qaabat اlqursu inay xataa qarabat الshamsu dii un ay bayaan iyo taakiid ama caddayn uba tahay inagoon xataa daxiino uba bedelin macnuhu waa inoo cadeeyo waardafa rasuulka ilaahay marka ay cadceedu dhacday ayaa wuxuu fangeliyey uu raaxiladiisii ku qaaday usaamata usaamat bnu zayd khalfahu gadaashiisa ee kollay arrinku waa inagu soo noqnoqdaa daabadna hadday karayso wax ba'siyo ku sugani ma jirto laba inay wada fuulaan haddaba usamat bnu sayd xibuhu wa bnu xibih ayaa rasuulka ilaahay raaxiladiisii ama hashiisii alqaswa ayuu kuba qaaday oo isagaa la saarnaa isagoo ka dambeeya wadafaca rasuulu llahi salى اllahu alay waslm macnaha dafacdu waa irtaxala wamada waa guuray waa socday rasuulkii ilaahay oo halkii buu kaba dhaqaaqay walxaal qad shanaqa uu cidhiidhiyey macnaha soo dhumay uu soo cidhiidhiyey qaswaayo hashiisii alqaswa alimaama hogaankii uu kuba hogaaminayay gacantiisa kuba sugnayd oo macnaha cidhiidhigu waa badan yahay dadkiina dee rasuulka ilaahay hortii ruuxna ma tegin isagay markii uu dhaqaaqay bay dhaqaaqeen dhulkuna duruqda badan ee imika laga saaray iyo waxyaalahaas iyo taasi may jirin walo dee zaxmaddu intii hore ay kaa badnaato dariiq kastoo la sameeyo cidhiidhigu uu badnaanayo uun haddaba rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo dadkii mushaadaa in badan baa lugeynayse dee waa rifqin iyaga iyo udhimrin kii daabadiisu ay daciifka ahayd inay soconaynay la gaabinaysay isagiina ee aan laga dheeraynahayne isagiina uu bal u dhimrinayo ayuu hogaankii hasha ayuu ku celiiriyayey macnaha si aanay socodkii u badin ayuu intaa waahayey isagu waa fuushan yahay shanaqa macnaa dama oo dayaqa weeye azimaamna asalka hore hogaanka oo dhan ba ma ahay waa intan faroon xidhka ah ayaaba zimaam la odhanayey laakiin markii maka halkan waxaa looga jeedaa dee laguna idlaaqaa limiqod kullo ama hogaanka ikhdaamkii guud ahaan ba ayaa lagu idlaaqa macnaa si aanay oradkii u badin si dee meeshina waa cidhiidhi aanay xoog ugu socon ayuu aada u hayoodeetu ugu soo cidhiiriyayey hogaankuu dib ugu soo qabanayay xataa ina ra'saha madaxeedu waa raaxiladii saashea ama raaxiladii madaxeedu waxaaba la yusiibu wuxuu asiibayey ama uu ku dhowaanayo inuu asiibo mawrika raxlihii raxligiisa ama koorihiisa halkaa dee lugta bal matalan ruuxa raakibkii uu lugta saaro ee uu ictimaadsado taas oo waxay dee halkan mawrika raxligii kuwa dabdiyaa ra'da in la kasriyo barh fadxiyaana waa jiraan saa qaadiciyaad iyo waxaanay leeyihiin mawrik raxl ruuxii dee markaa uu raaxilo fuushan yahay ee uu dee kooraheed iyo wixii buu kaba sarreeyaa lugi uu laalaadinaya socodkii markuu dheeraado waxaa dhici kartay inuu daalaba oo lugaha laalaadsan iyo waxyaalahaas markaasaa waxaa jirtay bay leeyihin meel halkaa waa sidatu raxli waa koraa xaggiisa hore uun meel yaray malaa samayn jireenoo uu lugta ku soo laabi jiray oo lugtuu saarayaa lugtii laalaadsanayd ayuu waa istiraaxo daraaddeed baa lugtiiba ay soo laabayaayoo meel ay saari jireen oo halkaa qudaama raxli ahay waa markaa xaggii dee qeybtii hore raaxiladay uga dhowday ama qaarkeedii hore rasuulka ilaahay sidii uu iyada usoo celiiriyayey qorteedii uu dib marka uu soo celiiriyey ayaaba waxay ku dhowaanaysay halkaa luquntan uu hayo eenuu sii dayn uu hogaankii kusoo qabtay inay asiibtaba mawrika raxlii ay asiibto waa luqunteedii ama dee tawaadeedii oo kale saas ayuu asiibtay u dhowaanayso macnuu waxa weeyaanuun hashii si aanu usocanay u socon socodkii u badin ayuu dadkii cidhiidhigan iyo dadkiina aan loogaba dheeray buu aad hoggaanka ugu soo qabanayay ilaa madaxeedii markuu dib u soo noqdo uu ku dhowaadaba inuu asiibo halkaa mawriku raxli uu asiibo taasi waxay ahayd iyada markaa dee cidhiidhi jiro waxaa xadiidka صaxiixa inooguba sugan oo dee صaxiixa bukhaariya kuba sugan bal adigu dee bal صaxiixa inoogu sugan rasuulka ilaahay idaa wajada fajwata nasr taasi waa san laakiin hadduu meel waasaca meel bannaan baa loo baxay la sii dayn karo iyada markaa waa dedejinayey taas bay ahayd wayaquulu waxaanu lahaa u ishaarayey leh biyadii gacantiisa alyumnaa midig waa qowlkii makaalka bimacnaa yushiiro gacantiisa midig buu dadka u ishaarayey dadkan faraha badan ee dee barhkooda ay doonayaan rawaaxishooda inay dedejiyaan ama rasuulka ku soo dhowaadeen ama dadka inay kaba horeeyaanba muxuu lahaa ayuha nnaasu dadow asakiinata asakiinata ilzamuu waxaad laasimtaan asakiinata xasilooni waxba ha degdegina aayar iska socda degenaan iyo xasilooni laazima xadiid kale oo dee bal matalan isaguna tan uu laba mid aha faina albira laysa bilidaac macnaa daacadu iyo birku idaac iyo israac la dedejiyo daabadii ama raaxiladii maha khayrku kaas ee si degan oo dee markan isaga socda taas buu dadka kuba lahaa ayuha الnaasu asakiinata asakiinata ilzamu sakiina marka wuxuu yihi radia allahu taعaalى canhu وardaahu صaxaabigii waana markaa laga tegaya carafa dafcigii sakiinada iyo xasiloonida shay jilaysanoo sunaa weeye laakiin sida xadiidka haddii meel banaan ruuxu uu helo uu iska socon karo ama daabadiisa ama wixii iyada caadigu isagaba soconaya sida xadiidkaa kale soo qaadnay idaa wajada furjatan nasa daasba kuba timi haddaba rasuulka ilaahay kulamaa mar kastoo ataa uu yimaado maro xablan meel taagaha oo min alxibaali ciiddaa dee dhulkaa iska saxraa ah istuulaysa taas kaba mid ah arkaalahaa waa u dabcinayey u markaasi de markaa dabcinayay arkaalaha ay lilnaaqati qaliilan irkhaa'an qaliilan waa dabcin intaas yar oo dee aan saa usii badnayn xataa tascada si ay u baxdo oo horta xabl jamicina waa xibaal kollayna in waxaan soo yar dhaafayba in halkaas jacala xabla mushaati bayna yadayhi waxaan maqsuudkii baan ku fasiray oo ah dadka iyagu mushaada ahaa ee lugta ahaa meesha ay ku urursanaayeen ama dariiqooda barhkood baa xataa halkaa jabal almushaat oo macnaa dariiqooda ay marayeen kaba dhigay dadkii halkaa iyagu mujtamacooda ama ururkooda ahaayo ay kuba urursanaayeen oo kale ana waa qaabilay taas baan markii horan idhi bal asalka hore alxabl waxay idhaahaanba waa ma bakuma min arimaal oo ujeedada roobkaa dee ama xeebahan oo kale ama meelaha laba midka ah ee dabayshan dhacaysa waxyaalahaas ciiddu ay istuusho ciiddaa bal matalan dee tuurta noqonaysa ee istuulaysa taas baa waxay yidhaahaanba alxabl lagaba cabiraa marka in rasuulka ilaahay ma uu socdaa raaxiladiina waa kan soconkii ku ciriiriyey oo aayar bay soconaysay laakiin dee markay meeshaas oo kale ay kaba hor timaado ee ay u baxaysoo kale iyadoo sana oo san uu xojinayo oo matalan luqunteedina uu soo celinayo say u fuushaaba ku adkaan lahayd rasuulka ilaahay baa markaa hogaankii uu hayay adkaynayuu ama soo dumayey ayuu usii daynayey si meeshaa yar taagga ah ama meeshaa burcidaa tuulan ay ugaba baxdo ay uga tallaabi karto kulamaa ataa xabla min alxibaali arkaa laha zimaama weeye laha liraaxilati azimaama qaliila irkhaan qaliila xataa tascada saasuu ku socday xataa ata muزdalifata ilaa uu muزdalifaba yimid wahuwa tallo ladiifu min arabl اdakmi taas buu kaba cabiraya in alxablir rasuulka ilaahay waa socday wuxuu soo gaadhay muزdalife ayuu yimi kollay dee axaadiis kaleo waxyaalo socodkiisii kayfiyadeedii oo barhkooda soo qaadnay way jireen xadiid kaleo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu meel ku yar baydhay oo uu bal matala taas intuu xaajadiisii gutay u weysaystay wayse khafiifa oo saxaabigii bal matalan uu ku yidhi ma asalaata oo ma salaadii baad tukanaysaa yihi asalaata amaamak salaaddu may halkan maaha meesheedii way horeysay intaan musalifo la gaarin dee umuuro bad kala duwan baaba inoo jirta laakiin waa siyaaqay ugu taamsanaa bal musalifuu rasuulka ilaahay soo gaadhay waktigii uu soo gaadhay kole waqti cishaai uu soo gaadhay fasallaa biha musalifo wuxuu kuba tukaday المغرب سلاadii مغرب iyo والعشhاء سلاadii عشhاaي waa جمع تأkhيirkii hore جمع تqديم buu ahaa iyo أdاaن أdاaن waaحid keliya iyo وإqاaمaتayni laba إqاamo وalam يuصبح بynahuma labadaas saلaadood dhexdoodana ma sunaysan شhayئa شhay min النawaaفل saلaad uu tukaday may jirin oo iyaga ee dabadoodna muu tukanba ama taa cishayga dabadiina dee muu tukan salaad waxaa iyado halkan almusdalif horta dee waa meel maanta waqtiyadii hore dee saa imaam nawowi iyo waaba dadkii aadeeye kuwa ka horeeyey aad uba babdiyey waliba sharxu muhadab marka la eego iyo kitaabkiisan taadiib ulasmaa waluqaat iyo halkan aanayniya kitaabkiisan kale manaasibta iyo kolley aad buu si fiican baabu u dabdiya isagoo aimadii ka horreeyey kasoo naqonaye laakiin imika waxaan leenahay un dee dhammaanba waxaa taabulooyo waaweyn baa kuba qoran oo hadalka mashra mashcarkan ama mnima uu ku dhammaanayo iyo halku kaba bilaabmayo oo bal maalan taas baa imika aan raacaynaaye laakiin meelihii ay nooguma dabdinayeen dee sidoodii baynaan uba garanahaynba marka waxaana almusdalifa dee waa halkaas iyadoo xaramkay guud ahaanba ka wada mid hoostii carafa maha carafa xaramka way kaba baxsanayd waxaanay yidhaahaanba musdelifo waxaa loo yidhi halkana aqwaal dhowraa kuba sugan lafdigan alinsilaaf ama atazaluf waa aliqtiraab iyo ataqarub iya buu u yimaadaa izalafa ilayh ama tazallafa ilayh macnaa taqaraba ilayhi marka waxaa musdelifo loo yidhi ee markay xujaajtu ay carafaad kaba yimaadaan ee iyadii waxa weeyaan izalafu ilayha bimacnaa taqarabuu minha ama minay usoo dhowaanaya ama iyadii baaba loo soo dhowaanaya taas ama dadkii baaba waxay imanayaan zulafan min aleyl wazulafan min aleyl macnaa waa saacada habeenkii adee la yska daba imanayaayo tan baaba musdelifo loo yidhi bay idhahaan magacyadeeda waxaa kaba mida jamc ayaa la yidhaahoo jamcun waana inoo dambaysaayo musdelifo magaceedaba weeye xaddeeduna maanta waa wax macruuf oo dee dabdisan oo taabulooyadan waaweyn ee lagu dhejiyey bay ku dabdisan tahay rasuulka ilahi halkaasuu soo gaadhay wixii uu sameeyeyna waa tan oo ah inuu markii uu soo gaadhayba labadii salaadood maqrib iyo cishaay wada tukaday saynu soo marray buu aadaan iyo laba iqaamo ku kala tukaday wax tasbiixoo uu laba yimina ma jirto hada manaa waxaan ujeedaa sunayaal uu laba tukaday waayo in laftigan lam yusabixdu salaada sunnaha subxa waa la yidhaahaa horena kitaabka waan uguba soo aragnay macnaha sunno lamu iman markii dambena waaba seexday rasuulka ilaahay hawl badan buu maalintii lasoo qabto waa la daalo yahay hawl aad u badanna way sugaysaa maalinta ka dambaysa yowm alxaji alakbar markaasi uu qasti raaxa uba qaato bal taas baaba ahayd wax markaa salaada iyo wax kaloo dib ulaba yimina laynooma soo naqlin bal taasba wey saasaa uu rasuulka ilaahay musalifaya walam yusabix baynahuma shayan kolley axaadiid kalena way noo dambaysaa uma dajaca rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu jiifsaday kalaamka halkan jamcintani ma safar ba ma nusug ba sida kii horeynu kuba soo marnay un weeye ee sida rasuulka ilaahay u tukadayna waa siday dee salaad la jamcinaya too tii kalea la horreysiinaya tii hore ayaa la horreysiinaya markaa horreysay ta kalena waa lagu xigsiinaya tartiibtaa waa la ilaalinayaa waxaana in noo muuqda oo xadiidkan iyo kii horeba inoogaa muuqday rasuulka ilaahay waxba uma dhexaysiina waa xidhiidhiyey iyada jamcu taqdiim marka uu yahay shaaficiyadu muwaalaadka shardi bay kaba dhigaan jamcu taakhiir marka uu yahayna sida kan oo kale muwaalaadka dee barhkood shardi bay ka dhigaan laakiin qowlkooda ay raajax yeelaan ee madhab ahaan lagu fatwoodo muwaalaadku markay jamcu taakhiir tahay waa sunno uun bal maalan in laisku xigsiiyo waa la kala dambaysiin karaa bay idhaahaano laakiin kama dhigaan shardi kama dhigaan waanay jira bal muhimku waxa weeye san baa rasuulka ilaahi utukaday waana sidii bal marka laba talaadood jamcinaya la yeelaya uma dajaca uu jiifsaday rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa dee naftii si bal loo nasiyo qisar raaxaha hawshii maalintii iyo tacabkii hore iyo hawsha dambena loogu quweysta ee badan ee dambaysa xataa dalaca alfajru ilaa waagu baryey markaasaa muxuu sameeyey markii waagu baryey wasallaa waa tukaday rasuulka ilaahay alfajra salaadii subax buu tukaday xiina tabayana lahu subxu markii subaxi u caddaaday markii waagu baryey un isagoo weliba u degdegayo maalmihii kale waktiguu tukan jiray kasii horreysiinaya laakiin la gartay inuu waagu baryey ama markii ugu horreeye uu muuqdo un weliba ciddii indhafiiqnayday un ay arkayso ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh subaxii tukaday biadaanin adaan iyo waiqaamatin iqaama ayuu ku tukadayoo ee horeen usoo maray oo safarku xadarkun buu laba mid yahay xagga aadaanka iyo iqaamado sidaa markaa lanaga yahayba salaadaha loona adimo loona aqiimo ayaa safarkiina aadaanka iyo iqaamadiiba waxa weeyaan loola imanaya waana san rasuulka ilaahay ele salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinta halkan adigu ugu ahamsanay intan inoogu suganna rasuulka ilaahay habeenkii laylata naxri wuxuu u hoyday musdelife ayuu uhoyday markii uu carafo kaba yimi musdelifo oo loo hoydaana waa nusuk manaasigta kaba mida waana lagu ijmaacsan yahay ee mawaajib ba ma rukni ba ma sunna hortaa waxa fiican oo dee ruuxii muslimka ah ee rasuulka ilaahay kuba dayanaya xadiiskuna waata uu inoo keenayo inuu iska dhigo wax kaasaa sunna iyo kaasaa bal waqti dee mushkila iyo madar ama dhiga ay uga imanaysa mooye hamgiisu aada noqdo rasuulka ilaahay si wixii uu yeelay iyo camalkan aad la timaadood gudatid oo marka ay tahay taasi rasuulka ilaahay waa u hoyday markii uu yimid dee imaka kolkol baa dadka qaarkood markaa gaadhida soo raaca dhici karta inay maalinta dambeba yimaadaan iyadoo masaafadu yar tahay kii lugeynaya hadda saacad ku imanaya ama saacad iyo wax ayaa dhici karta mushkiladaasi ay dhacdaayo wixii dee aan ruuxa daaqadiisa ka baxsani way kaba baxsan tahay laa yukalifu llahu nafsan illa wasxa laakiin ruuxu markuu soo gaadhay inuu hoydo halkaas uu salaadaha ku tukado waaguna uu ugu beriyo intii uu xusi karayay ilaahayna sidan rasuulka ilaahay yeelay bal uu laba yimaado dabadeedna intaanay cadcaddu soo bixin musdelifo uu kaba baxo taas baa rasuulka ilaahay yeelay taas baanay tahay ruuxu inuu ku dadaalo in mashaakilku waa iska badanya khaasatan dadkan dee cid kale kuba xidhan oo malaa waqtiyada umuuro ilaalintood ruuxii dee keligiisa ama majmuuca is-ogo laba socday hagaag aan wax kaloo taasi ayuubaaba umuuro badan ilaalin kare kolkol imika waxaad moodaa waxyaalo badanba in laga boodo oo dee markaa markii hore jirayba bal horta taasba weeye ama xagga xukunka oo kale way jiraan dawaa'if ama culimada qaarkood rukni kaba dhigay oo ninkii habeenkaas aan halkaa u hoyan kaba dhigaya xajkiisu inaanu ansaxayn shaaficiyada ibnu khusayme iyo ibnu binti shaafici laba idhaabaa kaba mida laakiin shan imaam oo aimadii taabiciinta ahayd kaba mid ah ayuu qowlkooda ahaa alqama iyo aswad iyo shacbi iyo naqac iyo xasan albasri inuu rukni arkaanti yahay marka arrinku hadduu joogo waa rukniba culimadii qaar ay leeyihiin de ruuxu inuu fudaydsado uu idhaha waa sunno iyo tanaa la yidhi ama halkan uu qil doondonto maha ilaashada weeye dee waanay jiraan intooda kale waajib kuwa iyagu yidhi markaa dhiig dhiig baa lagu kabayaa korkood ka dhigay mabiidkaasi inuu sunno yahayna markaas oo waxa weeya markaa agtooda dhiig oo lagu kabaa uu sunno u noqonayo inuu waajib ahaydna waa jiraay muhimku rasuulka ilaah intuu yeelay tan bay ahayd khuduu canii manaasikakumna uu yidhi bal ruuxii aan loo cudurdaalin ujeeddadu way noo soo socotaa dadka dacafada ah rasuulka ilahi habeenka gelinkiisii dambe ama waktiyada dayaxu dhacay buu sii daayey oo ay socdeen dee labadii habeennimo iyo wax ka dambeeyey ama saddexdii iyo taqriiban dadkaas ninkii la socday dadkaa wadaana iyagu la xukun noqonaya oo maanta si lagu kala hari karaa ninkii dadkaa waday si loo kala hari karaa uga hari karaa way adag mamay u jirto haddii kale iyagii baa dayacmaya laakiin ruuxii aan isagu kuwa ahayn dacafadaa aan dadkaa dacafadaana la socon bal muhimka waxa weeye halkaa ha hoydo ninkii aan daciif ahayn dacafana aan wadin dadka caynkaasa iyada waxay la tahi wax cudurdaara ma laha wax cudurdaaro halkaa kaga tago ma laha baan leenahay iskana dhiga waxyaalo kale in waana jirtaa de kuwa iyagu arrin kalea jirta oo imika xadiidka inoogu sugan rasuulka ilaahay markii uu salaadii subax tukaday hashiisii buu fuulay xataa ata almashcara alxaraama ilaa uu mashcaru alxaraam kaba yimid xadiidku eeg mustelifuu seexday mustelifuu u hoyday halkaasuu labadii salaadood ku tukaday waxaa salaadii subax buu tukaday maxaana inoogu sugan inuu halkii ka dhaqaaqay uu mashcaruxaraam yimi xadiidku markaa wuxuu daahir ku yahay ama sariix ku yahay mashcaruxaraam inaanu musdelifo oo dhan ahayne meel musdelifo ka mida yahay musdelifo meel ka mida yahay waayo dee markii horeba rasuulka ilaahay waa joogay musdelifo waa ka soo gaadhay waa kan uhoyday waa kan salaadihii hore ku tukaday salaaddii dambena ku tukaday intuu tukaday dabadeed ayuu ka dhaqaaqu meel yimi bal markaa taasi mashcaruxaraamna horta mashcar waxaa loo yidhi waa dee macaalimtii xajkan iyo acmaashan uu kaba mid yahay alxaraamna musdelifaba xaramkii bay kaga midtaho likowni min alxaram ama xurmada uu leeyahay marka haddaan idhaahno waa meel musdelifo kaba mid ah kolley buur ay waktigaas jirtay oo ugusax la odhanayo beryo dambana calaamado iyo waxyaalahayd waa suurtagal halkan masjidka weyne kaba dhisan yahay meelaha nawaaxideeda inay ahayd oo taas ayaa la odhanaye bal muhimkuse rasuulka ilaahay waa tegey maanta dhulku dee waxa weeye ruuxu inuu musdelifo ilaashado mooye umuurahaasi sucuuba bimakaan weeye maxaaba inoo soo socda rasuulka ilaahay inuu yihi mashcaruxaraam waxaan leenahay waa qeyb musdelifo kaba mid ah waana qeybta de ilahay baa yihi fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam eg waxaan aanu leynay yaa la dhaafinaa amarkan ah ilaahay xusa cinda mashcali xaraam salaada subax weeye dabadeed maaha wakti ka horeysa ilaahay wuxuu leeyahay markaa carafo ka timaadaan fadkuru llaha cinda almashcari اxaraam waktigaa dikrigu dhacayaana waa maxay waa bacda alfajr waa fajriga dabadeed salaadii subax dabadeed markaas ilaah baana taa amarkiina wujuub baa ukebeynaya qolay baabale habeenkii hadduu doonaha kaba dambeeyo waaba sunno taasi laakiin salaada inuu halkaa ku tukadaa oo halkaa uu kuma tukado uu halkaa joogsadaa waajib ama rukni bay kaba dhigayaan aan xajku la-aantii ansaxayba xadiid asxaab sunan ay wariyeen oo nan waa kolley wuxuu xoogeynayo oo nin u yimid rasuulka ilaahay oo yihi waxaan ka imi jabalay tay waa meelo shaam kuba dhoweyd oo dee waqooyigii jaziiradaba ahaa wuxuu ihi buur kasta waan soo maray naf daabadaydii waan daariyey anigii waan isa soo rafaadiyey waa meesha uu kaba yimi iyo dee socod la arka bildhan inuu kuma qaato muddo dheer uu soo socday xaj ma leeyo deetuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man shahida macana haadihi salaata waa salaada isma ninka salaadaa nala jooga halkan eeg salaada halkan nala jooga wawaqafa qabla dalika carafata laylan aw nahaaran ama carafana joogsaday waktigaa hortay habeen ama maalin xajkiisi waa utaab noqday bal arrintii buu kaba dhigay ninkii lama joogo bal waxaa leeyahay maqaamka waa maqaam adag waa muhim bal rasuulka ilaahay baa mashcal xaraami maxaa inoo soo socda waqaftu haahunaa wa jamcun kulluhaa mowqif anigu halkanaan joogsaday laakiin muselifo oo dhami waa mowqifo ee waanay jiraan in badan oo mufasiriin iyo kayrkoodba kaba mida oo almashcar xaraam muselifo dhammaanteed kaba dhigaya laakiin waxaan leenahay dee dhammaanta halka joogsataaba waa ku yahay muhimku iyadii in la joogsado halkaa ilaahay laguma xuso taasun baa maqsuudku yahay oo dee shardi maaha waxa wey hadduu dee ruuxu ay suurtagal taho meeshana la garanaya way fiican tahay iqtidaa birasuuli الlahi salى الlahu alay slam lakin haddii dee zaxma ay ku diideyso ama sucuubo kaliya waxyaalo meeshii musalifaad kaba degtay halkaasun ku tuko oo ilahay kuma xus waa taa xataa aataru mashcal xaraam fastaqbala qiblata qibladii buu ujeestay waa intii uu tukaday salaadii subax dabadeed fadacaahu ilaahay buu baryay duca mucayan oo laynoo soo naqliyeyna ma jirto waa duca kastaba ku ducayso wkabarahu ilaahay buu weyneeyey wahallalahu laa ilaha ila اllahu buu yihi wawaxadahu waa tawxiidsado laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wacalaa kuli shayin qadiir taas buu falam yazal kama suurin waaqifan rasuulka ilahi inuu halkaa taagan yahay xataa asfara ay asfara alfajru faacilka asfare fajrigaan kaba dhigayna ilaa uu iftiimay fajrigii jiddan waa isfaaran baliiqan wey aad dhulkii u iftiimay oo macnaa cadceedda un soomay bixin ee laakiin dhulkii baa wada iftiimay iftiimay fadafaca wuu socday weeye mada wartaxal qabla an tadluca shamsu intaanay cadceedu soo bixin oo rasuulka ilaahay halkaa cadceedu ugumay soo bixine laakiin dhulku markuu dee iftiimay dhulkii oo dhamiy dhulku wada cadaaday ayaa intaanay cadceedu soo bixin buu ka dhaqaaqay waxaanu khilaafayey jaahiliyadii carbeed oo waxay caadadoodu ahayd marka ay musdalifeynay way iman jireen qurayshna way sii joogtayba intooda kalena carafay kaba imanayeen waanay joogayeenoo way u hoyanayeen subaxdiina way joogsanayeen bal markaasoo halkaas maxaabuza xaniya waa halkii quraysh joogsanaysay markaasaa maxay samaynayeen cadceedda markay soo baxdeen buurtan dee dhinacan kaba dadban ay madaxeeda cadceeddii kaba arkaan ayay dhaqaaqayeen oy odhanayeen ashriq sabiru kayma nuqir macnaa sabiray waa buurtaa weyn sabiray iftiin oo ujeeddada waa cadceedda markay halkaa ka muuqato ayay dhaqaaqi jireen rasuulka ilaahay waa qadimay hortood buu dhaqaaqay carafada intaanay cadceeddu dhicin bay kama soo bixi jireen rasuulka ilahay halkaasna waa dib dhacay oo dee waxa weeyaan cadceeddii ayaa ugu dhacday halkanna intaanay cadceeddu soo bixin ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba tegey laakiin dhulku iftiimay wa ardafa alfadla wuxuu raaxiladiisii ku qaaday alfadl bna cabaasin fadl bnu cabaas oo markii hore eeg usama carafo ilaa muselifo la socday subaxdii markii muselifo lagaba tegayey waxaa raaxiladii la fuulay fadl bnu cabaas wa kaana wuxuu aha fadl bnu cabaas waana awlaaddii cabaaskii ugu weynaabe e rajula nin buu ahaa xasana shacari tima fiican oo abyada cad oo wasiman manaa xasan alwajhi qurux badan oo nin buu ahaa taas oo cad oo qurux badan oo tima fiican la ujeedadu ee lagu fidoobaba falama dafaca rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm markii rasuulkii ilaahay manaa irtaxala wamada weye uu ka halkii ka dhaqaaqay xaggii mina uu dhaqaaqay ayaa marat bihi waxaa soo martay ducunun yajriina ducun waa dumar kollay wax fuushanaayo yajriina degdegayo weeyo no socodkiiyo dedejinayo yujriina hadday siay barhkood ku dabdiyeen oo yidhaahna rawaaxishoodii eryaya oo aada u dhaqaajinaya taas baa soo maray ducunna waa jamcu daciinatin daciinana asalka hore waa albaciir aladii calayhi imra'a waa neefkan geele hawdajiyo dee waxay dumarka u diyaarin jireen saaraye haweeney ay saaran tahay bay daciino odhanayeen markii dambe ayaa haweenaydii majaaz ahaan inay waa neefkay fuulaysaa magacan lahaaye ayaa lagu magacaabay waa sida bal matalan arraawiyoynu hore usoo maray aan filayaa meel adigu raawi aan kuma soo marray xadiid haweeney iyagoo biyola-aa salaad iyo habeena dhaaftay salaad baynu adigu kuma soo marray arraawiya waxa weeyaan oo yidhaahaama waa neefkan lagu dhaamiyo ayaa raawiya la yidhaha lakiin markii dambe majaaz ahaan qirbadii ama qarbadkii iyo waxyaalahaas baa raawiye ay yidhaaheen waxaan aniga halkayga markuu naweyntaa sheegayay alriwaaya ayaa dhacday oo dee waa laxni un ama waa tasxiif adigu khada madbacadeede arraawiya haddii dee idinkana saas oo kale idin dhacday asluha aljamlu aladii yaxmilu lmaaa uma tusanna bihi lqirba oo riwaayo ay dhacday kolley waa saxanaysaan aniga sa ii taalla weeye laakiin waa arraawiya macnaha wowga unba aliftani ka horeysa dumar saasaa soo maray fadafiqa wuxuu gudagalay macnaa sharca weeye alfadlu fadl ibnu cabaas yanduru waa basharile yanduru inuu eegayo ilayhina dumarkii xaggoodii uu dee ayuu eegayo rasuulka ilaahiyna raaxiladii buu la fuushan yahay fawadaca uu dhigay rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay yadahu gacantiisii ayuu calaa wajhi lfadl waa dee si aanay isaguna ugu fidnoobin iyaguna aanay ugu fidnoobin waa ninka aada u quruxda badan ayuu rasuulka ilaahayba wejigiisiibuu gacanta dee waa shaygan munkarkaana isagoo suurinaya gacan kuba suurinaya ayuu wejigiisii intuu gacanta saaray ayaa muxuu sameeyey faxawala markaasoo dee iyo dawada wejigiisi macnaa dhinaci u jeediye un gacantuu saaray si ugaba jeediyo markaasaa faxawala alfadlu fadli baa wareejiyey oo weja wejigiisiibuu ila shiqi laakhari dhinacii kale yanduru xaaluu eegayo ducuntii faxawala rasuulka ilaahay naftiibuu kuba laamo uu leexiyey duway rasuul llahi salى الlahu alay waslam yadow gacantiisii min ashiq aakhari dhinacii kale uu jeediyey wejigiisa ayuu haddana xaggiibuu kagaba keenay ama uu leexiyey rasuulka ilaahay gacantiisii calaa wajhi markaa min ashiq aakhar calaa wajhi اfadl yasrifu xaal uu duwayo weja wejigiisa min ashiq aakhari dhinacan kale uu kaba duwayay yanduru xaal uu eegayo isagu macnaa waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh sidee lidafci اfitnati canhu canhun ayuu tad uba yeelay waxaa tirmidiya uu wariyey iyo qolooyin kaleba xadiidkan rasuulka ilaahay markuu saa luquntiisii u duway ama wejigiisii uba dadbay inuu cabaas ku yidhi lawayta cuna cunuqa bni camik in adeerkaa luquntiisii ayaad leexisay oo duday oo markaasaa wuxuu ra'aytu shaaban wa shaaban falam aaman min shaydaani calayhima ee laba dhalinyaraan arkay oo shaydaan ugamaan aamin noqon bal markaa waxay ahaydun markaas waa suulin uu shaygan aan toosnayn ee kaba dhacay uu suulinayu rasuulka ilaahay saa uba yeelay fawda marka saasuu yeelay sirfu wajhu min ashiq aakhar yandur xataa ataa rasuulka ilaahay waa socday xataa ataa ilaa uu yimi badna muxasirin dooxa muxasir la yidhaaho dhexdiisii uu soo gaadhay faxaraka wuxuu dhaqdhaqaajiyey yar dedejiyey weeye qaliilan in yar waa taxriikan qaliilan raaxiladiisii oo macnuhu waa maxay markii uu musdelifo kaba yimi ayuu soo gaadhay meel muxasir lagu magacaabo dooxayd buu soo gaadhay muxasirna waa meel u dhaxaysa mino iyo musdelifo uba dhaxaysa kollay minona ka mid maaha musdelifona ka mid maaha halkaa markuu soo gaadhay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh sii markii hore uu socday ee xaggii socodkii ahaa ayuu wax ka yar bedelayoo macnaa uu dedejiyey raaxiladiisii ama hashii uu fuushanaa ayuu dedejiyey waxaanay kaba dhigaan tan inay sunno tahay min sunani sayr oo mawdicaas oo aan weyneyn oo ay yidhaahaanba waa qadra rabyati xajar in la dedejiye laakiin muxasir waxaa laga yaabaa imaka dee waxyaalo ma garan karo dee imaka beryahan waxaa waktigii igu horreysay inaan halkaa ilaahay subxaana watacaala ay geeyo oo saddex iyo siddeetankii bay ahayd ramadaan baan halkan ka tego ilaa waxaan joogay intaas waktigan xagaagiina waa gelayo ramadaanna dee xagaaga bartankiisa ahayd isaguna waxaan filaya septembar baa xajkuna ahaa oo se uu kusoo socdo saddex sanood dabadeedba soddon sanood imakan waktigaasoo dee aanan marna maka ilaa marna gaarigii jidda mooye aanan marna wax daba raacin khaybadna aanaan gelin oo dee kolley meelahaasaa iska gelin afar keliyaan haynba kuwa kale waliba iga khibro badnaayeen meesha waktiga aad mino ka tagay adigu waadi way macruuf bay ahayd oo taabulooyaa jiray oo ah ay ku qornayd waadi muxasir ay ku qornayd laakiin dee intaa inta ka dambeysay kolley waxa weeyaan imaka ishaydu kumay dhicin oo dee waa kolley hawshina way kaba badnaato bal halkaas beryahaas qolooyin soomaaliyeedba oo reer jiddaha berigaa dee way iska wada fudaydo ruuxuu ikhtiyaarkiisu isaga soconayo ka halkeednan ka tagaa markuu tago ohanaya tanaasul baan doonaya baasaboorkiisa gacanta laga gelinayayo waxaan imika iskuma xidhxidhanimay jirino intay yimaadaan ay soo qaataan khaymada soo qaataan bay halkaa makhaayadii ka samaysan jireen loo tegi jiro cunto iyo ku samayn jireen oo dee waa qoladaasoo ala iskaga geli jireen ama meel dee yar badnaan bay ahayd oo dadkuna aanay gaadhin oo halkaasoo deetay khaymada intay kaba dhistaan ayay makhaayado yarinaya kaga furan jireen berigaa dee dhulku iska aad isaga furfurnaan bal marka waxaan leenahay waa meel maka iyo maya udhexeeya musdalifa iyo mina labadoodana midna ka mid ma aha saa daraaddeed mabiidkii musdalifana isaga ma noqonayo mina mabiidkeedna isagii ma noqonayo bal dee waxaana roonba in la dedejiyo culimmada waxaana yidhaaheen kolley xikmadan ama waxaan kuba sugan taas israacan meeshan magacanna waata ugu yimi bay leeyihiin qolooyinkii abraha watay ee xabashada ahaa ama ee doonaya kacbada inay dumiyaan waa halkii marodigooda uu fadhiistay ku daale u ka dhaqaaqi waayeen horena ugaba socon marka waa qoom gaalo ah meel ama laguba halaagay ay joogsadeen oo sida baaba maka waana sidii rasuulka ilaahay yeelay markii uu kuba socday tabuuk uu kuba socday wuxuu sii maray diyaara tamuud qoomkii nebi saalix meeshii ay degi jireen buu sii maray markuu halkaasii maray rasuulkii ilaahay wuxuu yihi dadkan la cadaabayo guryahooda ha u gelinay inay ooyeysaan mooye intuu haogtuu si dhaksaa u dhaafay oo muu joog joogsan macnaha oo hore u dhaafay oo ee dadka meelahaas si aanu ruuxii isagiina kafla u asiibin oo meel ay wax kaba dhaceen dee hadduu iskaba iloobo kaba qaafil noqdo ama dalxiisba uu noqdiyo waxyaalo waxyaalahan iyo cadaabkan iyo tan waaba intaasoo wixii ay asiibaanba isagii bal haddaba taas bay ahayd oo dedejinta taas baa keentay leeyihin oo lafdigan muxasirna ee adna fiila asxaabi ilfiila xasira fiih halkaasi ku daalay weeye ku joogsaday oonu horena u socon ee markii dambena halaagii baaba yimi oo taas baaba imaka lafdiga xasir oo kale waa wixii daalanaayo yanqalib ilayka albasaru xasiiran bal markaa taas baa muxasir loo yihi dee bal adigu taas bay ahayd kale bacd alculamaa ayaa waxay dee istixbaab ahaanun kaba dhigayeen ruux markuu halkaa maraya dee israacaa ruuxii lugeynayana tallaabaduu dedejin kii kalena daabadiisuu dedejin wixii dee suurtagal haddaan cidhidhi badan jirin baa taas ba ay tee balse naw iyo rag amsaashii ahaa aydhaha waxaaba roona in la idhaaho ilayka tacduu qaliqan wabiinuha معترضا في بطنها جنينها مخالفا بين النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزي كل عمر بن الخطاب lagaba soo نqلiyey markuu halkaa baryo kale isagoo raaxiladiisii fuushan isagoo dedejiyey ayuu lahaa ilayka tacdu qaliqa wadiinuha almuhim waxa weeyaan haddii la garto meeshii dee ay calaamadii muuqato sabasumuu yahay saasaa mu yeela rasuulka ilaahay uma salaka wuxuu maray aلطariiqa اlwusta dariiqa dhexe alatii dariiqaasoo takhruju baxaysa cala aljamrati اlkubraa markii uu mino isagiina minuu soo galay markaas dariiqa isagu ku baxayo un jamrada weyne jamrat اlcaqaba la yidhah maalintaa ciidda la tuuranayo dariiqaasuu maray lafdiga adariiqna luqada carbeed yudakar wa yuanas waa la tadkiiriyaa lana ta'niisiyaa bal marka la ta'niisinayane macnaa markaan leeyahay waa la ta'niisiyaa maha macnuu adariiqatu baa la odhanaya lafdigu isagoo sidii ah ayaa macnihiisa ayaa kan la mudakar ahaana loola tacaamulaa muanas ahaana waa loola tacamula si asabiilba iyaduba asabiilba iyaduna marka marka aan muanas kaba dhigayno wixii ama u laamaya isaga ama nacti ha noqdo ama ishaare iyo ama bamir ayaa ta'niisku ka muuqanaya waana sia imika halkan inoo taa leeg uma salaka aلطariiqa haddii imika uu lafdigu mudakar yahay aلطariiqa alawsad aladii yakruju cala jamrati اkubraa baa la odhanla lakiin maxaa dhacay alwusta alati takhruju intuba waa alfaad ta'niiseed weeye sababtuna waa maxay aلطariiq baa imika halkan macnihiisu muanas yahay weeye haddii la tafjiiriyo intuba u isbedeleda alawsط aladi yakruju saasuu noqon lahaa waana luqada dee yudakar wa yuanas bani labada xaalaba waa wax banaan xataa ataa rasuulka ilaahi waa socday meel kale kumuu baydhin manzilkiisii uu markii hore degenaa markii hore uu habeenkii uu mino uhoydayna muu degin ee taani iyo toos buu u tegey jamradii waaba kan dariiq iyada ku baxayana waa maray oo uu maray xataa ataa ilaa uu soo gaadhay dee imikaba dadkaa lugeynaya meel hadhaysadoo toosun u geynaysa ayaaba jirto toosuna ay ugu baxayaan dee jamraadka ay kuma baxayaan xataa ataa ilaa uu yimi aljamrata jamradii uu yimi alatii jamradaasoo cinda shajarati geedka agtiisa dee waktigaas baa geed meesha yaal caqabana way ahayd oo buur dhinaceed bay ahayd ayay kuba sugnayd geedkuna waa kuba sugnaa muhimku waxa weeyaan waa jamradan maanta geedna ma jiro buurna ma jirto dooxii bal markaa rasuulka ilaahay dhinaciisa joogsaday ama uu isaga joogsadu kaba tuurtay wixii oo dhami waxaas oo dhami mama jiraano dee waaba kubriyey iyo waxyaala isa saarane muhimku se waa dee jamrada macruufka ee xagga maka ugu xigta ee jamrada weyn la yidhaah ama jamrat ulcaqaba la yidhaah taas buu yimi waana maalinta ciidda takeliya ee la tuurto faramaha rasuulka ilaahay wuxuu ku tuurtay bisabci xasayaatin toddoba qururux ayuu ku tuurtay oo markii uu soo gaadhay wax kalema samayn ee iyada ayuu kuba tuurtay toddobadaa xasayaat yukabiru waanu takbiiranaya rasuulka ilaahay ama yukabiru xaaluu takbiiranayo maca kulli xasaatin qururux kastoo minha iyada kaba mida oo toddobadan uu ku tuurayay mid kastaba marka uu tuurayo allahu akbar buu odhanayay taas buu raacinayay xasal khadfi kolley nusqooyinka muslim barhkood baa waxaa dhacay halkan mila xasal khadfi shuraxda qaarkoodna nusqada atay sharxadeen ee malaa nusqooyinka intooda badan muu dhicinoo way qadarantaa la yidhaha kol hadduu nusqooyinkii qaarkoodba dhacay bal inoo dambeeya xadiid inoo dambeeyana taasi ay kuba iman doontoon xadiidkan jaabir ahayd bal taqdiirkaan iskagaba soconaynaa oo markaa maxaan odhanaynaa bisabci xasayaatin toddoba qururux ayuu ku tuuray yukabiru xaal uu takbiiranayo maca kulli xasaatin qururux kastoo lafdigan yukabiru maca kulli xasaatinna waxay noo caddaynaysaa toddobadii dee xabad xabad baa loo tuurayaa haddii mar la israaciyo mar baa laga soo qaadayo waa kan inoo sheegay saxaabigii rasuulka ilaahay markuu mar tuuraba inuu dee takbiir raacinayay taasoo xasayaadkaasoo mili dee waay majruur bay ahayd xasayaate iyo mili xasal khadfi waan qadaranaynaa nisqooyinka qaarkoodna way dhacday bal taas baan iskagaba soconaynaa mili xasal khadfi finiinka quruurixiisoo kale ah macnaa tani waa qadarkii ayaa uu inoo cadaynayaa saxaabigu khadfina waxaa la yidhah de waa finiinka angar marka labada farood ba isa saarnee quruurix yar intan qaadana wax lagu finiinayo taas baa khadfi la yidhaha khadafahuna ficilkuna taasuu noqon xasal khadfina waa waxaa ayaay noqon haddaba taas kolkolla waxay idhaahaba dee waa xabatulbaaqila xabad fuule ayuu leegi oo jeedadu inuu wax ka weyn oo dadkii dhiba inuu noqdo maaha ee intaa wax kasii yar inuu noqdona maaha wixiina waa dhagax waxa la tuurayaa ee wax kale lama tuurayo ee wax kale iyada lama tuurayo ee maxaa la tuurayaana waa qururuxaa yar ee xabadaas fuulkaa qadarkeed leeg ama dhagaxaa wax lagu finiinay intii leeg kaas baa lagu tuuri meeshii almarma ayaa lagu tuuri marka uu tuurayana allahu akbar buu dhan kollayna gacanta inuu sare u qaado dee waa tuurid baa la rabaaye taasun baaba ay noqon ee inuu kuna dhowaado si uu meeshiina ugu hubsado dadkii kalena aanu u dhibinna ee kolley waa sida dee madluubkaa taas baa iyada bal xadiidka rasuulka ilaahay yeelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh camalkii ugu horreeye uu qabtayna taa wey dhagxaan dhagxaantoo la tuurto ama tan jamaraadkiina kolley waa acmaashii xajkay kaba mid tahay waana waajib waajibaadkaa xajka kaba mid ah ee bal matalan wakti xadiisanna way leedahay maalintaa ciidda ee rasuulka ilaahay barquu tuurtay dad ka horreeyo dadkii dacafada ah oo kasoo hor tuurtayna way jireen dee ilaa maalintaana ruuxii dee bal matalan ilaa waa wax u furanoo uu tuuran karo bal ilaa maalintaasba gelinka hore haba haboonaato ee taase laakiin dee wax kale maalintaa lama tuuranayo saasaana rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh yeele axaadiida rabbiguna axaadiid kale ay noo dambaysa marka muxuu yihi saxaabigii ramaa waan u tuuray rasuulka ilaahay oo jamradan min baطni اlwaadi dooxa dhexdiisii ujeedadu doox baa meesha mari jiray iyaduna waxay saarnayd babuur bay caqabadu saarnayd ee inay way sooba dhowaadeen waxaa laga yaabaa dee dadkii imaka ama toddobaatan ama siddeetan mesdood markaa dhulkaa joogay inay caqabada nafteedii soo gaadheen taas baabay meeshii noqon ama buurtii ay mar dambe ayaa la suuliyey oo waxaan dee tawsicadan baa suulisay laakiin kolley waxaan filayaa dadkii soo gaadhay dee waaba waxaan filayaa basaam iyaba dee inay iyagu markaa waxyaale kuma soo gaadheen sida dee kutubtiisa qaarkood uu kuba sheego markaa taas bay ahayd laakiin markaa dhinac baa doox ka marayay kollayna sida dee xadiidkii nooguba dambeeya rasuulka ilaahay markuu tuuranayey maka xaggiisa bidix bay markaa ahayd mino iyo musalifayna xaggiisa midig bay ahayd manaa hadday jamradu halkan iyo caqabadii ahayd dhinaca dhulka oo kalu kaba soo tuuranayo bidixdiisana ay maka noqoto midigtiisina mina ay kaba xigto taasuu tuurtay laakiin kolba beedkii suurtagala iyo halkii uu ruuxu kaba tuurtona ramcigii kole duu laba yimi way u noqonaysaaye laakiin de waa maxalkii rasuulka ilaahay kaba tuurtay kaas buu ahaaba iyadoo waktigaas rasuulka ilaahay jihadaa waa laga tuuran karayey laba jiho kalena waa laga tuuran karayey laakiin dusha ina waa buur baa ka sarraysa taa lagama soo tuuran karayn iyada jamraduna marka la ega caqabo markay suushayna jihaadkii o dhan ba waa laga wada tuuran karaa taas bay tahay laakiin waa xaggii rasuulka ilaahay joogsaday waana markaa uu midix bidixdiisa intu maka ayayna ahayd midigtiisna mina xadiid ibnu mascuud bay taasi noogu iman saasuu yaal uma insarafa ila lmanxari rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh wuxuu u gadoomay meeshii xoolaha lagu qalayay ayuu gadoomay oo macnaa dee hadyi badan buu waday hadyigana meeshaa lagaga sii tegey markaasaa wuxuu yimi kollayna wuxuu degenaa rasuulka ilaahay halkan mas-uul khayf yahay waa qaybihiisa hore oo kale kollay meesha mala minaaradii adugu dee meelo ayaa la tilmaamaa kollay minaaradiisa minaaradihiisa mid kamid iyo meelaheeda ahayd ayaaba dee ahayd halkii markii hore malaa rasuulka ilaahay degenaa marka halkaa uu degeno egihiisa weeyaan waa intaa mas-uul khayf un kuba dhow deena masjidka qaybihiisa hore ayaanay kolley manzilkiisa u ahaa ama inahaasun buu meel kaba mida ahaa ee agihiisaasun baa rasuulkii ilaahay geeri badnaayo uu waday ayuu ku gowracay ee waxaanu yidhi siday noo dambaysaba halkanaan anugu ku qalay xoolaha igahadiyay ku gowracay wa minan kulluhaa manxar minana dhammaanteedba waa meel wax lagu qaloo ruuxu halkii u suurta gala ee waktiyadeenana ee meelo ayaaba loo sameeyeyoo dadku meelahoodii iyo halkan ay degayiin kuma qali karaan oo hadyigoodii lama iman karaanba fanaxara alaaan wasitiina biyadi saddex iyo lixdan neef oo geera ayuu rasuulku gacantiisa ku dhuundhabayba ama ku bereeyey waa biyadihi kollay halkan barhkood biyadihi bedelkeeda badanatan bay wariyeen de waana wax waaqaca waa saddex iyo lixdan neef oo geela badanadii gacantiisaanay ahayd wixii uu rasuulka ilaahay kuba bireeya taasa uma acdaa wuxuu siiyey caliyan cali ayuu siiyey cali ayuu birtii u dhiibay lagu gowracayay ama mididii fanaxara maa habara manaa maa baqiya wixii harsanaabaa calina waa saddex iyo lixdan toddobiyo soddon baa harsan hajigana waa kaa qaybtaa isagoo xaggan kaba keenay yaman kaba keenay intii harsanayd ayuu gowracay calina ama bereeyey laftigan kabarana kolley waa ficil u yimaada laba macnoo isu bida ku yimaada kabara oo ah macnaa mada wadahan waa tegey iyo kabara oo bimacnaa baqiya iminkana waa bimacnaa baqiya weeye waa wixii harsanayd oo dee waxa weeyaan taas min algaabiriin kuwa dee haweeneydii nebi luud oo kale kuwa iyagu hadhaya cadaabka kuwa baaqiya waxa weeyaan kabara bimacnaa mada iyo kabara oo bimacnaa baqiya iminkana waa bimacnaa baqiya intii harsanayd buu calina uu tawaliyey oo dee isagii buu naa'ib kaba ahaa wa ashrakahu rasuulka ilaahay uu ka qayb geliyay cali fii hadyi hadyigiisii ayuu kaba qayb geliyo dee isba qayb buu keenay uma amara wuxuu amray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh min kuli badanatin waa neef kastoo geelaha ayaa bibadcatin waa bibadcatin qidco isagii kaba miday in la soo gooyo ayuu amray bibadcatinna ba'du way fadxisan tahay dee markaa ay fadxisan tahayna waa bimacnaa qidca macnaha waslad in laga soo gooyo wuxuu amray way noo soo socotaa fajucilat waxaa la yeelay intii waslada ahayd fii qidrin dheri ayaa dhammaan boqolkiiba inba in baa laga soo gooyey in yaroo hiliba dheri keliya lagu wada riday fadubikat waa la keriyey faakala cali iyo waxa weeyaan waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh cali way cuneen min laxdiha waa hilibkeedii wax kamida dee dhammaan may wada cunin boqolkiiba wasaladoode wax kaba mida laakiin maxaa dhacay washaribaa way cabbeen min maraqihaa maraqeediina way cabbeen halkan waxa ay tahay ruuxu hadduu hadyi isagu qalo sunno un weeye iyo odxiyadiisii iyo hadyigaas bal waxaa sunno ah inuu wax kaba cunaa sunno ayuu yahay laga yaabaa shaaficiyada agtooda ishkaal inuu halkan yimaado oo dee jawaab ay u baahdaan oo rasuulka ilaahay qaarin buu ahaa calimo saasoo kaleu ahaa ruux markuu qaarin yahay ama mutamatac yahay agtooda waa dhiig jubraan waa dhiig wax lagu kabayo markaa ruuxii wax kama cunayo taasoo kale rasuulka ilaahiyna waa kaba cunay laakiin dee kolley malaa iyaduna ay kaga takhalusayaan halkan waxa weeye waxaa laazimayey ee demkiisu noqonaya subcu badana waa neefkeela marka toddoba meelood loo qaybiyo meel imikana waa boqol halaad bal sagaal iyo sagaashan dee tadawucun bay noqon neefkiina subcii intii kale si tatoosbaciisii kala tadawuc noqon aa taasay odhanaya adigu laakiin waxaan leenahay dee taasi waa qo maaha culimmadu isku wada raacsan yihiin barkood baa iyagu qiraankan iyo maaha le dhiigan dhiig jubraan oo wax lagu kabayo ma aha ee waa dhiig nusug waa shay banaan oo se laynoogu jideeyey markaa nusugii unbuu kaga midiyey dhiiggan laisku waajibiyey ee ruuxa qaarinka iyo mutamatice laba imanaya waana waxna uu kaba cunaya bal marka haddaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alay kol hadii la yihi e inuu ruuxu hadigiisii wax ka cunaa sunno weeye markay boqol noqotay mid kastaba wax ka cun suurtagal may ahayn oo mid kastaba dee suurtagal may ahayn markaasaa maxay deeta noqotay intii laga soo wada gooyaa dherikaiyo lagu wada riday maraqeedii ee waa maraq intaa ka wada baxay maraq intaa ka wada baxay oo way cabbeen marka waxbay cabbeenba ka cabbeen hilibkiina wixii ay karayeen de ayay kaba cuneene laakiin meeshii maxaa jirta maraqii waxaan ka wada baxay oo juz min kulli waaxidatin isagu noqonaya dhammaan uu isku wada jiraaye ayaa de ay wada cabbeenoo bal markaa taas bay ahayd dee hadyigana bal waxaan leenahayna akrigana waa sunay leeyihin ama waa ijmaac taasi ee waajib maahe rasuulka ilaahay halkaa hawshiisii kuma dayn uma rakiba rasuul llahi salى الlahu alيه waslm kolleyna wuu xeertay markaa dabadeed halkan inooguma sugna intii aanu dhaadhicin ayuu xeertay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh uma rakiba uu fuulay rasuul الlahi salى الlahu عalيh wasalam raaxiladiisii faafaada ilى اbeyt macnaa wuxuu tegay ee asraca ila de beytkii xaggiisiibu u dhaadhacay oo uu tegey fasala oo macnaa dee wuu dawaafayna horta beytkii buu tegey dawaafkii buu laba yimi waa dawaafkiisii markaa waajibka ahaa ee dee bal masalan ayuu laba yimi na kii hore dawaafulquduum buu ahaa ama waa dawaafkii rukni dawaafkan uu maalintaa dawaafayna ee waa dawaafkii ilaahay yidhiba walyadawafuu bilbeyt alcatiiq ee dawaafkii rukniga weeye kolley dawaafu rukni iyo dawaafulifaada iyo dawaafu ziyaare iyo dawaafulfard iyo intaba magacyo uu leeyahay weeyaan waana rukni isagu laga maarmaan xajkii u ah oo xajku aanu la-aantii ansaxayn walow ay yidhaahaan dee xagga waktigu waktiga la dawaafi karaa rasuulka ilahi barqadaa waa dawaafay bal hadda ruuxii dacafada ahna kol haddii rasuulka ilahi ba gegelinkiisii dambe soo fasaxay waktigaa wakti horeeyaba dawaafku waa golay de waxaanay kolley aymo shaaficiyadii ay kaga mid yihiin habeenka nuskiisa dambe waktigiisu waa gelayaa way yidhaahaane laakiin de wax muhima un kolley subaxdiiyo in la dawaafo marka camalkaa lasoo dhamaysto ee waxay yidhaahaan akir baanu waktigiisu lahayn oo walow ruknigii xajka yahay laakiin ruuxu haddaanu dee maalintaasna in laga dambaysiiyaa aanay fiicnayn ay tahay maalintaa bal laakiin haddii laga dambaysiiyo bal markaasoo ayaamu tashriiqiina lagaba sii dambaysiiyo ama waktigiisii qadana ma noqonayo waana uu dibdhigi karaa ruuxii nihaaye ma laha laakiin xajkii baa weli taxalulkiisii dambe uu kagaba xidhnaanaya e hadduu saa uu ku daayana xajkiiba bal markaa dee ma jirayay noqonaysaa rasuulka ilaahi taasuu yeelay fasallaa waa tukaday bimakata salaad maka wuxuu ku tukaday aduhr maalintaa salaadii duhr wuxuu ku tukaday makuu ku tukaday halkan imaam nawowi kolley riwaayo kaleu soo naqlinayaa oo uu leeyahy markaas oo inoo iman doonta xadiid ibni cumara inuu duhurkii mine ku tukaday halkan buu labadii riwaaye sugaynaya laakiin nagu imaka taas waxaan la sugaynaa riwaayada kale markay timaado haddii alla yidhaaho xadiidka maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay markuu dawaafkii dhamaystay gelinkii hore maalintii inuu salaadii duur ku tukaday dabadeed laakiin uu soo socdo minuu yimi casarkii kolley minuu joogay faataa waa yimi rasuulka ilaahay bani cabdilmualibi reer cabdimualib khaasatan cabaas baana markaa gacanta ku hayey awlaadii ayuu u yimi yasquuna xaalo ay dadka waraabinayaanoo calaa zamzama zamzam korkiisa macnaha ceelkiibay korkiisa ay joogeen biyihii bay ka soo saarayeen biyahaas bay xiyaad ama darar meesha iyo dee weel ayay ku shubayeen oo dadka xujaajta ah ayaa ka cabbayey ee waana majaan bay ahayd iyagay shaqadooda iyo wadiifadoodana ahayd ilaa markii dee cabdimualib isagu oo cabaas iyana dee aabba u ahaa dadka kalena awow uba ahaa markii uu ceelkaa dib isagu uu qodayna ceelku u aasmay hore u aasmaya lakiin cabdimualib ayaa dib markaas inta adigu bal matalan madaam iyo waxaa arka adigu ceelkii isagaa dib u qoday ceelkiina ayaa gacantooda kuba hayay haddaba dadkan ayaa kaba waraabinayay rasuulka ilaahay baa markaa uba yimi yasquuna calaa zamzama waa ceelkaa zamsam dadki iyagoo kaba waraabinaya faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh indicuu macnaa soo saara biyahan waa dalwigan iyo wadaantii ay isticmaalayeen soo jiida weeye soo saara bani cabdilmualibi yaa bani cabdilmualibi reer ilma cabdilmualibow biyahan adee dadkii bayna anfacayaan xujaaj oo dhan baa lagu waraabinaya iyo soo saara shaqadan wada weeyo shaqadiibu ku dhiirinaya falawlaa an yagribakum الnaasu haddii aanay jirin cabsi aan ka cabsanayo inay dadku idinka qaalib noqdaan calaa siqaayatikum siqaayadiinan aad dadka kuba waraabinaysan inay idinka qaalib noqdaan taa cabsi aan ka cabsanayo haddaanay jirin lanazactu waan soo saari lahaa biyahan iyo darwiganna waan soo jiidi lahaa macakum idinka maciina oo rasuulka ilaahay baa wuxuu leeyahy iyagii buu ku dhiirinayaa oo bal inay arrinkan iyo camalkan fiican ay kuba jiraan ee siqaayada ah taas ay ku jiraan oo ee siqaayadan iyo wixii uu rasuulkii lahaa ilaahay yidhi saynu soo marray khudbadiisii carafa umuurtii jaahiliya oo dhambi waa mawduucun taxta qadamii kumay jirinoo waa camal khayr iyagaa waa waday haddaba rasuulka ilaahay buu yihi macnaa shaqadiinan wada marka muxuu leeyahay imika waaba idinkala qeyb geli laha buu leeyahy ana intan dee soo dhaadhaco ayaan shaqadan idinla qaban laha wadaantaan qaadan lahaa biyaan kaba soo saari laha haddaadan ka baqanin dadku idin inay idinka qaalib noqdaan macnaa markay dadku arkaan rasuulkii ilaahoo hawshan haya iyagoo doonaya inay rasuulka ilaahay ku daydaan dee mid kastaaba waa iman lahaa oo wuxuu odhan lahaa aniguna waxa weeyaan shaqada waan qabanayaayo d wadaantuu qaadan lahaa xadhig iyo dowliskuu qaadan lahaayo marka iyagiibaa dadkii intay ka farabataan baa looga qaalib noqon lahaa haddaanan taa ka baqan ahayn oo taa aan idinka baqan ahayn waxa weeye waa fadli weyn buu leeyaho hawshan waan idinla wadaagsan lahaayee ku jira ayaa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh marey madaaweyne halkan alzamsamka iyagoo xoogaa yar ayuu kaba hadlayaa kumuu dheerayn oo kolley kitaabkiisa taadiib ulasmaa luqaat iyo ma majmuuca iyabuu yar dheereeyaa waxaa kuba sugan isaga iyo kacbada sideed iyo soddon dirac baa udhexeeya saasuu leeyahy nawowi qolooyinkiinii dee tegayna waa imika waaba kan laba qariya halku markii horaa dadkii arkay de waa meel kaba daruursane wuxuu leeyahay kacbadu halkan ay ku taalo iyo ceelku halku kaba qodan yahay sideed iyo soddon diraac ayaa udhaxaysa marka waa masaafo aada ugu dhow waana dee siday jirto weeye ceelku halkaas laga dawaafayu hoosteeda kuba sugan yahay bal beryihii hore mala imika oo la masaxaye meel aan maqaamu ibraahim ma kaba dheerayn ayaa waxaa ku qornayd hunaa bi'ru zamzam ayaa ku qornaan jirtay ee waanay jiraan oo berigii hore magaranaysaa imaka way baabiyaanti lasoo geli jiray xagga shay inta la tago hoosta laga soo geli jiray ceelkaba dee walow ay muraadi kaa xigta la dul iman jiray iyadoo dadkii dawaafayna kaaba sarreeyo waa meel kacbada ku dhowbayeed oo hoosta marka laga soo galo oo sabaa dee uu sheegaya jirtay laakiin de imaka waaba la qariyeyba halkii laga soo geli jirayna maba jirta laakiin dhulka la marayo ayuu markaa ceelku kaba hooseeya marka muxuu yihi fanaawaluhu waxay u dhiibeen rasuulkii ilaahay oys dalwan wadaan ama dowlistee biyi ay ku jiraan fashariba minhu rasuulka ilaahay waadiu intuu kii kaba qaaday ayuu cabay oo biyihii buu halkaas isagoo dee raaxiladiisii fuushan ayuu cabayba kolle xadiidka macnihiisu waxaan filayaa waa inoo cad yahay in badanna waan aragnay bal baabka ayaan sii raacin doonaa un kolley haatan xadiidkii waa dhamaynay waxyaalo kala duwan oo imika aan baabkan kusoo aragnay xadiidka kusoo aragnayna axaadiid kale insha allahu tacaala inooguba imanayaan oo dawaafkii iyo sacyigii iyo jamaraadka la tuuranayo iyo umuuro kala duwan axaadiistoodii baa inoo dambaysa carafa iyo adigu dhammaan way inoo wada dambeeyaan وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي أبيه ومحمد الباقر ودي وكيس إنك حدث كان وصلنا قال أتيت جابر بن عبد الله بن أمي فسألته وان ويديي عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى حجكيسي وساق الحديث حفص بن غياث أيام أنت جعفر كبور إياه xafs bnu kiyaad markii horena xaakim baynu soo aragnay haddaba uu kaxeeya xadiidkii buu waday xafs bnu kiyaadina kii hore uu ixaalaynaya inooma soo celinaye binaxwi xadiidi xaakim bnu ismaaciil xaakim bnu ismaaciilka markii hore dee ka warinayay jacfar xadiidkiisii mid laba mid ee dheera aynu kaba soo baxnay wazaada fi lxadiidi xadiidkii wuxuu ku siyaadiyey wa kaanat alcarabu carabi waxay ahayd yadfacu bihim abu sayaara waxaa dhaqaajin jiray oo marka ay musdelifo ka tegayaan horkici jiray nin abu sayaarata abu sayaaro la yidhaaho calaa ximaarin oo dameer korkii ku sugan coryen qaawad oo wax koora ah iyo wax karbaashiya wax lagu dhigayba aanu jirin anaa kolley waa ma'aasirtoodii waxyaalo walow quraysh in badan hawluhu ay kuba urursanaayeen oo iyagu dee ay soo arkayaan dadkii xaramka ee laakiin waxaa jirtay kolley waxyaalo dad kale gacmahooda kuba sugnaa sida maalintaa musdelifa lagaba imanayo iyo carafo iyo cidda dadka horkacaysa ugu horeyn dhaqaaqaysa markaa dabadeed bay dadku raacayeen haddana maalinta iyada waxa weeyaan laga tegayo yowmu nafr mina laga tegayo kolo iyaduna reer suufa la yidhaaho ayaa u horreyn jiray oo iyagu markaa dhaqaajin jiray bal nasian oo kale iyo halkaasaa lagaba sheegi jiray sanada kolba bisha ay dib dhigayaan ee bilaha muxaram iyo taas ahayo reer kalea iyaguna lahaayo taa kuba dhawaaqi jiray marka ninkan abu sayaaro la yidhaaho ayaa waa dadkii reerkaasu kaba soo jeedayo ayaa markaa iyagu laga tegayo eeg musdelifo iyo ayuu isagka ugu horeeya dhaqaaqu ahayo markaasaa dadkuna ay dabagelayeen calaa ximaarin curyina curyinimada waxaa looga jeedaa waxumay saareen waa dameerkaas ayuu iskaba fuulayo kaasuu dadka ku hor dhaqaaqi jiray waxaana laftigan curyen faraska iyo dameerka iyo waa lagu sifeeyaa ama marka dadka oo kale imika ninkii oo kale rajulun curyaanun ayaa la odhanaya rajulun curyun lama odhanayo laakiin xagga kalena farasun curyaanun lama odhanayo ama ximaarun curyaanun curyun baa la odhanaya macnuhuna qaawanidoodu waa inaanay koray iyo waxba saarayn taas bay noqon laakiin xaggaa markay noqoto dadkii curyaan baa la odhan waa kaa qaawan ee lama odhanayo curyun lama isticmaalo dameerkii oo kale iyo faraskiina curyun baa loo isticmaalaa laakiin curyaan looma isticmaalo xaggii luqada un haddaba markaas maxayd falama ajaaza rasuul اllahi salى الlahu alay wasalam rasuulkii ilaahay markii uu jaazad waa tajaawaza min almustarifati musdelifa uu kaba gudbay bilmashcari xaraam ujeedadu bilmashcari xaraamu min almusdelifati kaba mida markuu dhaafay lamta shuka oo markuu halkaa maraya weeye shaki kagama jirin qurayshun quraysh annahu sayaktasiru caleyh inuu halkaasuu ku joogsanayo halkaa degayo wayakuun uu noqonayo manzilu meesha uu degayaa sama meeshaas siday dee quraysh yeeli jirta ina hore usoo maray oona u dhaafayn carafa faajaaza waa dhaafay macnaha tajaawaza weeye musarifu iskaba dhaafay walam yacrid lahu manaa lam yatacarad la weeye uma babixin oo xaggaa degid halkaa uu degayo dan kama gelin ma eegin xaggiisa wuu iska socdayba xataa ataa carafaatin ilaa uu carafaad meel ku dhow yimi waa namiro fanazala halkaasuu degay baab ka yar baan raacinaya waayo inagu xidhaya kuwii hore baabun baabu ma jaءa ana carafata kulahaa mawqifun wixii kusoo arooray carafa dhammaanba inay mawqif tahay buu baabkeedii yahay xadaثna cmar بn xafs بn kyasim waayo xadiidkii hore qaybo kamida u weeye xadiidkan imakaan kaba soo baxnay qala xadaثna abi can jacfari qala xadaثanii abi can jaabirin fi xadiiثi dalika waa xadiidkiisii imakaan kaba soo baxnay waana riwaayada xafs بnu kyaasine riwaayadii hore dheereyd xaakim بn ismaaciil baa lahaaye can jacfar ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi naxartu haahuna halkan baan hadigaygii ku gowracay waa minan minan ah kolley minana way sarfiyaan sida badan waxaana yidhaaheen mino waxaa loo yihi lima yumna fiiha min addima dhiigga lagu shubayo oo kale ee badan ee dee laguba qalayo ee laftigan saxiixina waa miimta in la kasriyo minan dadkaa in badan baa dadkeenu muno iyo ay yidhaahaan kolkol kol baa taabilooyada qaarkood aad laftiga ku arkaysaa dee muno ahaan qoran ee laakiin dee waa tan dabdigeedu minan haddaba minanna kulluhaa dhammaanteed manxarun waa dhammaanba waxay u wada suubataa in hadyiga lagu qalo fanxaruu fii raxalikum waxbaha odhanina halkii rasuulka ilaahay hadigiisa ku gowracanana hadigaygii la doonanayaaye meelaha aad degantiin iskaga gowraca oo qaftu waan joogsaday haahunaa halkan waa carafa halkan aan joogsaday waa halkii jabal araxma agteeda ahayd wacarafatu kulluhaa mawqifun carafana dhammaanteed waa wada mawqifa kol haddaa xuduudeedii ku jirtaan halkaa iska joogo bal dee maalintii carafa uu rasuulka ilaahay joogay ayuu nin ibnu mirbac la odhanayay qolo kale u diray oo durugsanayd oo rasuulka ilahay halkaa uu joogo aada ugaba durugsanayd markaasaa wuxuu ku yidhi waxaa tidhaha rasuulka ilaahay baa isoo diray oo waxaanu idi yidhi qifuu calىa mashaacirikum fainakum calىa irti min abikum ibrahim halkiinaa iska jooga macnaha halkaasi waa irti nebi ibraahim ayaa kuma sugantiinoo wa jamcun eeg waa musdelifa oo ti aan lahayn magacyadeeda kaamide jamci kulluhaa mawqifun rasuulka ilaahay meel buu kaba joogsaday laakiin intaa isku soo jeedee buurahaa buurtii leh banaankii leh adugu dhulkaas oo dhan ee xuduudda musdelifo oo dhamina waa meel la joogsado waana meel loo hoydo وxadثna isحاq بن ibrahيm qال أخbarana yaحya بن adm qال xadثna سfyaan wاthawri عan jaعفar بn mحamed عan abi xaakim baan aragnay xfs بn ضiyaat makana سfyaan ilaa toddoba iyo baa kaba wariye عan jaعفar بn mحamed عan abihi عan jaabir بn cabd لlaahi radي الlahu canهuma ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه وasلم lama qadima makata maka markii uu yimi ata اxajara wuxuu soo waa markuu maka soo galayba dhagaxii xajarulaswadkii waa ruknigii kacbadii markuu soo gaadhay buu yimi isaguu ka bilaabayay fastalamahu wuu salaamay uma masha waa socday calaa yamiinihi de waa xagga loo soconayo beydku bidxbuu kaa qabanaya midigtaadaad u soconaysaa haddii xagga kale aad sila u soco dee ma noqonayaba uma masha calaa yamiinihi midigtiisiibuu u socday faramala talaatan saddex goor buu waa saddexdii dawfee hore waa markii ugu horreeyuu yimi ayuu socodkii iyo tallaabadii dedejiyey rasuulka ilaahay wamasha arbacan waa afartii dambena caadigiisiibuu socday wallah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa